kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo caawaan idiinku hayo qodobo aad u xiiso badan qodobadaannu caawa idinku hayna barnaamijka waxaa ka mid a dhaqamada dalka maleeshiya waxyaalaha cajibka waxa weye waddankaa roobku ka da-ayo oo barwaaqada uusan ka qaadeen roobku wax xoola ah oo maaragtay ay leeyihiin geel horta warkiisa badaa arina warkiisa badaa lo baa laga yaabaa buffalo dan ay dhahaan oo maaragtay lo aan cidi lahayn oo meelaha iska socsocota weeye geel warkiisa badaan waddanka dhan waxaa joogtaa hal waa hal neef weeye oo geela baa waddanka meel joogtaa cashaasna zoo bay ku jirtaayo meelaha maaragtay lagu xayawaanka iyo lagu xanaaniyo ku jirtaa waa loo daawasho tagaa
waxaa kaloo aan idiin hayaa qaybtii labaad ee waraysigii abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska sida intiinii nasiibka u yeelatay aad ku maqasheen barnaamijyadii caweyska washington ee toddobaadyadii hore waxaynu soo qaadanay qaar ka mida dhaqamada waddamo ka tirsan qaaradda afrika oo aada uga duwan soomaalida inkastoo aan laga dhammaan karin dhaqamada qaaradda afrika iyo waddamada kala duwan waynu dib ugu soo noqon doonno toddobaadkan bal xubinta daafaha dunida waxaynu ku eegaynaa dalka maleeshiya oo ku yaala qaaradda asia waxaa halkaasi nagala soo xidhiidhay cabdifataax maxamed oo ah arday soomaaliyeed oo muddo dheer ku sugnaa dalka maleesiya cabdifataax kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington ugu horeyna noogu bilow magacaagoo dhammaystiran iyo magaalada aad joogto magacaygu cabdifataax maxamed muuse waxaan joogaa magaalada kuaalampur ee caasimada wadanka malaysia walaal waxaan joogay wadankan muddo adugu iminka sagaal sano ku beegan baan joogay sagaal sano waan gartay muddo dheer weey dabcan wadanka malaysia wuxuu dhacaa ama ku yaalaa qaaradda asia si gaara markaan dhahno south east asia ama koonfur bari asia buu dhacaa oo ku yaalaa dadka ama populationka wadankan waxaa lagu qiyaasaa taqriiban koob iyo soddon ilaa soddon iyo laba milyan waxaa degan saddex qawmiyadood oo waaweyn marka laga yimaado dadka kale ee maaragtay laga yaabo inay ku nool yihiin oo tirada yar saddexda qawmiyadood waaweyn waxa weeye waa dadka malayga ah oo ayagu dalkan ugu badan run ahaantii hindiba ayana degan oo wadankan lagu beeray oo xilligii gumaystaha ayana lasoo dejiyo oo degan dadkaas ayana qiyaastooda waa toban boqolkiiba ba ba ba sida la qiyaaso diimaha waxay kala haystaan diin ahaan markaan ka hadlayna dadka ugu badan oo malayga ah waxa weye dadkaasi waa dad islaam oo muslim ah wadanku islaamka maadaama dadka ugu badanna ay yihiin malaygu wadankana maaragtay loogu yimi oo dadka asalahaan wadanka kasoo jeeda ay tahay diinta wadanka waxa weeye waa waa islaam oo inta badan macnaha marka la fiirinayo waxay inkastoo diimaha kale si xor ay maaragtay u maaragtay ugu dhaqmi karaan ugu noolaan karaan u samaysan karaan lakin diinta islaamka mudnaan gaara bay leedahay taa marka laga yimaado dadka chiniiska ahay buddhism bay aaminsan yihiin oo maaragtay waxa weeye waa dad maratay buddhism ah indiankuna waa waxay aaminsan yihiin diintan la yidhaahdo hinduismka naantii oo dadka hindida halkaan degana waa dadkan waa hindidan madow ee loo yaqaano tamilka
luqadaha
luqadaha ay ku hadlaan waxaa kamid a wadankan horta si guud markaa uga hadalo dhinaca luqadaha luqada qaranka ama national language-ka waddankani waxa weeye waxa lagu magacaabaa malay marka luqadda waxay kutusinaysaa dee dadkii ugu badnaa maadaama maaragtay ay malay yihiin waddankaana asalaan lahaa luqadda la isticmaalo waxa weeye waa malay weye marka waana nation waa national language weye oo iyada maaragtay baa baa la isticmaalaa oo sida sharciga ah laakiin luqadda ingiriisiga waxay tahay luqadda businesska ama ganacsiga iyo waxyaalaha maaragtay markaa labada macaamalayo ahey dadka chinisku dabcan chinis bay ku hadlaan kuwa hindidaadina waxay ku hadlaan timil bay ku hadlaan marka luqada ugu badani waa luqada malayga weye waana luqad aad maaragti gaara markaan uga hadalo waa sida latinka uqorantaa oo sida luqadaha asia markaad aragto taiga iyo chineska iyo koreanka iyo waa ka duwan yihiin luqada waa luqad aad u adag oo aan de latin ba ahayn oo aynu dhahno waa shax waxani luqad ahaan magarasa la akrin karin laakiin soomaalida aad bay ugu fuuta inay bartaan luqada maaragtay malayga waan gartay qaar waa badan oo kamid a waa barteen oo waa ku hadlaan deegaanka deegaan ahaan wadanka malaysia waa wadan tropical ah weeye inta badan roob baa ka da-a rooba aad uga da waa wadan green ah weeye oo run ahaantii waa waa waa waxa weye waa cagaar aad ba cagaarka ugu badan yahay maadaama roobka maaragtay aada uga da-o waxyaalaha cajiibka waxa weye wadankaa roobku ka da-ayo oo barwaaqada uusan ka qaadayn roobku wax xoola ah oo maaragtay ay leeyihiin ama baadiye iyo nolosha macnaha aan ma wax ay leeyihiin ma maanta geel horta warkiisa badaa arina warkiisa badaa lo baa laga yaabaa buffalo dan ay dhahaan oo maaragtay de iyaduna iska waalilka ah ba baa jirta oo wadanka maaragtay laga helaa iyadana markaad leedahay waalka waxaad ujeedaa lo aanay cidi lahayn oo meelaha duurjoogiska ah oo iska socsocotaa ha waa lo aan cidi lahayn oo meelaha iska socsocota weeye oo logezid oo kale aan dhihi jirnay laakiin sidii logezid oo kale uma badna waa xabad xabad meelaha joogta inta badanna way isticmaalaan oo xiliyada maaragtay ciidaha oo kale iyay qashaan laakiin cunto ahaan hilib ahaan wuxuu ku tiirsan yahay wadankani australia oo xilibka iyo maaragtay cuntada looga soo dhoofiyo maaragtay ay kala soo degaan waan gartay marka geel iyo ari waxaa tiri maba jiraba geel miya hahe geel warkiisa badaan wadanka dhan waxaa joogta hal waa hal neef wey oo geela baa wadanka meel joogta cashaasna zoo bay ku jirtaayo meelaha maaragtay lagu xayawaanka iyo lagu xanaaniyo ku jirtaa waa loo daawasho tagaa waa Sidii yidhahdaan bay bay soo daawasho tagaan oo yimaadaan sawiro iyo la galgalaan garadaas waa hal wey meel meel dhex taagan Marka- de laakiin waxaa la yidhi cimiladu isku wada mid maaha magaalooyinko mid walba nooc gaara weeyaan oo mid xilli kastuu isbedelaa cimiladiyo la yskuma wada halayn karo waa tabta cimilada xagga cimiladu waa huur horta xoogaa huur bay leedahay wadanku waa huur laakiin inta badan waa maaragtay waxaad arkaysaa hal kilomitr roob baa ka daaya hal kilomitr oo kalena roob male waa waa kulayl marka cimilo kala duduwan baad sometimes arkaysaa laakiin waxyaalaha ugu waxa weye wanaagsan oo ay leeyihin oo ilaahay ku manaystay waa roob iska da-aya markasta haddaan u gudubno oo wax yar aan ka raahno waxyaala badan oo dhaqana baa jirta oo ay leeyihiin dhaqankooda waxaa ka mid a inay yihiin dad aada u buuqyar oo aamusan oo maaragtay ixtiraamka iyo maaragtay dhaqanka wanaagsan aada maaragtay ugu caan ah waxyaa waxyaalaha ay dhaqanka u leeyihin waxaa kamid a in cuntada inkastoo asia dan tahay haddana cuntada waxa weeye waa waa aada bay muhiim ugu tahay waxa weeye waa ka dambeeyaan tusaale ahaan qofka markaad salaantaan oo kula kulmo malayga ah wuxuu ku odhanayaa waxma cuntay hadda haddaad isbarateen oo waad meel baa sila hortimaadeen haddaad isla salaamu calaykum calaykum salaam markaa istiraada kuleeyahay waxma cuntay buu kuleeyahay waxa ugu badan ay Waxa- cunaan markaa maxay tahay cuntooyinka ugu badan ee wadanka aada looga isticmaalo in general cuntooyinka ugu badan oo wadankan ay ka isticmaalaan walaal waxaa kamid a briska ugu badan oo xitaa lagu quraacdo oo wadankan markii anagu aanu imaananay ama aanu nimin run ahaantii waxyaalaha la yaabnay waxay ahayd bris lagu quraacanayo lagu qadaynayo lagu cashaynayo macnaha wax kastuu ku dhex jira qaabo badan bay u sameeyaan oo run ahaantii aynan inagu aqoon laakiin waxa weeye briska aada ugu badan sometimes waxay dhahaan haddaan bris jirin nolol ma jirta bay dhahaan marka bariiska aad baa looga ixtiraamaa wadankaas aad baa looga isticmaalaa brisid waxyaalaha kale oo dhaqanka ay uleeyihiin waxaa kamid a run ahaantii marka ay isguursanayaan oo kale waxay leeyihiin qabab gaara oo maaragtay ayagoo ay raacaan oo aad iyo aad inaga maaragtay qofka soomaaliga ee wadanka jooga uu la yaabayo waxaa jira iskuol lagu barto qaabka la isu guursado qaabka nolosha qoyska loo dhiso sida loo wada noolaado oo aan filayo inay tahay wax aad u fiican marka iskuol bay taasi maanta- tegayaanba iskuol bay u gelayaan oo tegayaan lagu barayo qaabka la isu guursado marka marka Waxaa la qofkii yidhahdaa aan iskuul.
shahaadadaa soo qaadan ama certificateka ee aan soo baran noloshii qoysnimo iyo guurka hadhowtee isma guursan karaan miyaa labadaa qof haddaanay gelin isma iskuulka guursan kara marka uu rabo inuu guursado oo maxkamada tegayo ama masaajidka oo meher ka dhacayo ama uu qofku rabo inuu do- gabadhii maaragtay propose gareeyo oo doono waxaa la weydiinaya inuu shahaadadii guurka wato marka hore oo qoyska waan marka waa garta markuu shahaadada soo Ay.
qaataan inankii inantu maxaa kala xiga tallaabada xigtaa maxay tahay shahaadadii markuu soo qaato waxaa xiga qofkan guursanayahay marka hore inuu dhaqaale ahaan ku filan yahay qoys Een, waxaa la eegaya shaqooyinku ka shaqeeyo een, sida uu maaragtay yahay een, dhaqaalihiisu sida uu yahay qofkan haddii loo arko inuus maaragtay aysan taasi macquul ahayn run ahaantii waxaa la leeyahay shaqe ama waa lala talinaya ama waxay siinayaan talay siinayaan in xilligan magaranasa uusan maaragtay ugu baahaya xilli kale inuu ku darsado ama qofkii macnaha waa wax laakiin khasab amaha run ahaantii oo lagaga dhigayo sometimes waxa laga yaabaa family support gareyo kale inuu leeyahay laakiin waa wax muhiima oo dawladda iyo maaragtay cidda ku shaqada leh arrintani ay qofka ka rabto inuu maarata qof isku filan yahay dhaqaale ahaan intaa marka waxaa xigta arooskii baa la gudagelaya arooskii marka la gudagelayo waxay sameeyaan inta badan oo inaga inagaga duwan yihiin horta inagu habeenkii weyn is aroos haddaynu soomaali nahay ayaga arooskooda maalintii ku dhaca habeen wax dhacaa ma jiraan waan gartaa marka xafladii waxay dhacaysaa maalin cad duhur cad barkadii waxay bilaabinaysaa ilaa tobanka ilaa iyo kowda labada saddexda meelahaasay soconaysaa marka intaas waxaa xigta haddii wiilkii milaysiyaanka ahaa ee gabadha guursaday sanada ka bacdi uu doonayo ama xilliga doonta ahaatee uu rabo inuu gabar guursado kale waxaa xeer ah oo sharci ah oo wadanka xeer u yaala ah in ninkaasi uu ka haysto saxaax form baa jira marka hore warqad la buuxiyo oo formaa jirta oo laga soo qaato maxkamadda haye warqadaasi waxay tahay waa in ninku uu warqadaas formka inta buuxiyay sidii nin shaqo ablay garaynaya oo kale ama hahe wax codsanayo oo kale uu formka inta buuxiyo uu u gudbiyo xaaskiisa hore haye foomkan wuxuu kaga codsan foomkan wuxuu kaga codsanayaa xaaskiisii hore inay u ogolaato inuu xaas kala guursado marka waa inay saxeexda haddii uu rabo inuu gabar kala guursado warqadaana aan la saxeexin wax suurtagala maaba waa lagu celinaya waxa laleeyahay xaaskaaga hore saxeexda noola imo baa laleeyahay maxkamadda mayrinaysaa gabadhaasaa dhacaysa marka waa wax aada u cajiiba iyaduna oo inta badan ka war haddii markaa ee ay diido muxuu yeelayaa uu iska joogayaa hadday diido waa iska joogaya waa inuu saa faraha uga qaadaa ma jirto maaragtay inuu gabar kala guursado iyadoo aan seexa isago aan helin foomkaas haddii ay ogaato oo dib ay maaragtay uu ka kashifmana waxaa suurtagala in suurtagal maayo maxkamad bay xaq u leedahay inay saarto furiinka ka waran haddii uu ninku naag kala doonayo gabadhiisii kalena ay u saxeexi weydo warqadii oo xaalku jiq ku noqdo inuu gabadhiisa hore furuu mid labaad guursadaa hawl intee lagba ku qaadanaysa waa hawl aada u culus banaantii waayo marka la isfurayana aad bay u adagtaa wadankan waan gartay marka ee waan gartay waxyaabaha markaa magaalada dhexdeeda ama kualaalambur ama magaalooyinka kale cajiibka aheed ku aragtay maxaa ka mid a waxaa ka mid a wadankan malaysia bisadaha inta badan malaysia waxyaalaha cajiibka ah oo aan ku aragnay dadka soomaalida halkan jooga waxaa ka mid a horta malaysia bisadaha joogaa daba male wax daba ama le haba yaraatee haye kuwa dabada lahina waxay leeyihiin wax yar oo dabagabin yar bay leeyihiin oo kasoo jeedaa muddo dabadii ariga ariga riyaha iyo idaha ay lahaayeen baad mooda dibkoodii oo kale aad moodaa marka ma arrin saasay u aad dhasheen mise waa laga jaray wallahi horta een, laba dhinacba waa la yidhaahdaa qaar waaba laga jiray baa la yidhaahdaa oo waaba laga gooyey qaarna waxaa la yidhaahdaa waa waa waa u dhasheen oo way ku dhasheen laakiin sida badan in laga jiray bay u badan tahay oo ay maaragtay dabada laga jiro cabdifataax aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan eed barnaamijka noogala qayb qaadatay iyo macluumaadkaad nala wadaagtay guud ahaana dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington waxaanu ku wargelinaynaa haddii aad u safartay amaba aad muddo ku noolayd waddan aan ahayn waddanka aad u dhalatay isla markaana aad macluumaad ka hayso dhaqanka nolosha iyo waayaha dalkaasi fadlan magacaaga iyo telefoonka lagaala soo xidhiidhi karo ku soo dir emailkan somali at v o a news dot com soona raaci waddanka aad rabto in aad nooga waranto adigoo ciwaano uga soo dhigaya caweyska waa hagaag waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caweyska washington aynu u gudubno qaybtii halabuurka iyo heesaaga waana qaybtii labaad ee waraysigaanu dhowaan la yeelanay abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani oo islamarkaana ah afhayeenka kooxda fanaaniinta xidigaha geeska oo haatan ku sugan dalka turkiga Eh, cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani kusoo dhowow qaybta labaad waraysigeenna barnaamijka caweyska washington waa ku dhowey walaashay sahra waad mahadsan tahay cabdirasaaqow toddobaadkii hore waxay inoo joogtay hanaqaadkaaga ee suugaantaada in heesahaagii la qaado inaad hesho koox dhallinyaro ah oo markaa bilow ahayd oo heesahaagiina ay dabcan wakhti u helaan inay iyaguna ay qaadaan adiguna aad ku dhiiran karto kooxdaasi waa kooxda haatan loo yaqaan xidigaha geeska ee caanka ka ah guud ahaan geyiga soomaalida iyo dadka soomaalida ah oo dhan ee dabcan markaa dhalinyaradii baad adiguna ka mid noqotay oo aad ku biirtay heesihii kuugu horeeyey ee ay qaadeen kooxda xidigaha geesku ee adigoo aad hal abuurtay maxaad naga xasuusin kartaa ama aynu qaadan karnaa heesihii ugu horreeyey ee halkaa laga tumo waxaan ka xusi karayaa maxamed axmed bakaal ay ku qaaday hees la yidhaah bohoryow berigu ku jantee bogaygu adiga ii kaa bukree beerkaygu meel kaaga baahnaa adoo ii nace barbaar maxaan beriyo kuu yimeeyo maxaan kuu beercadaab bastaama hadda aad u tahay naftaan shalay kuu baryaayey badanka kaa jaray mar hore bal arag baxa soobihiisa buuxaad u bugtoon ku baanan heestaasi ayaa sameeyey music iyo laxanka laxanka waxaa iska lahaa laab saalax baa lahaa xasan sareemaan duxul baa lahaa laab saalax musikana waxaa lahaa axmed weli ibraahim maxamed berigu ku jantee bogaygu adigay kaa boqre beerkaygu wehelkaaga baahnaa adoo iine e barbaar maxaan berye kuu ilmeeyo maxaan kuu beercadaaday adoo iine e barbaar maxaan berye kuu ilmeeyo maxaan kuu beercadaaday bastaama haddaad u tahay naftaan shalay kuu baryaayay badanka kaa jaray maar hore bal arag baaxad suurihiisa ruuxaad ruuxa ruuxaad uguutoon ku banan bastaama haddaad u tahay naftaan shalay kuu baryaayay badanka kaa jaray maar hore bal arag baaxad suurihiisa ruuxaad ruuxa ruuxaad uguutoon ku banan waa garta intaa haddii aynu kaga nimaadno heesta boholyow iyo codka fanaanka ciro waa maxamed axmed bakaal ciro ee horeynu uga sii soconaynaa marka magacani siduu ku baxay yaa bixiyey magacan xidigaha geeska fikraddu waxay ka timi tacabkii musishanka dadka kulmiyey iyo tacabkii dadkii la kulmiyey ee walaalaha sida runtaa u noqday dabadeedna fanku calool fiicnaan shahray kama soo haro magaca waxaa le xasan saleebaan dhuxul laab saalax ku magac dheer oo in badan maamulka kooxda xidigaha geeska soo hayay walow marar dhexdaa la kala bedbedelayay maamulka oo sunnaha maamul ay tahay haddana magaca ninka ku suntan ee bixiyo waa ninkaa waan gart bal mar kale dhinacaagii heesaha ku noqonaynaa iyo heesihii aada samaysay ee ay qaadaan kooxda xidigaha geesku heestii ku xigtay ama aada noogu soo labeyn lahayd heestaa boholyow ee cira qaadayey heesteed noo soo qadan waxaa lahayd ee waktigaa fanaan isagoo cod macaan ayaa isla waktigaa labadii kun saddex iyo tobankii kooxda soo caga dhigtay nimcaan cabdiraxmaan xasan hilaac baa isaganoo la yidhaahdaa nimcaan wuxuu qaadaa heesahayga saddex heesood oo kamid ah dabcan mid kamid ah haddaan soo qabto waxaan soo qaban lahaa heesta walow oo ah heestii ugu horreysay markaasi ee uu nimcaan qaado
wallow waanu baran boga samiir ku yidhi wallow baahidii jirka weli ka tirin wallow aan bartay qashadu ka tin wallow aan bartay qashadu ka tin walohaanay bilane bilane qalbigii ka bixin walo wali qurxanayaan ma badan indhoho walo aan basrahay bilisku jeclahay walohaanay bilane bilane qalbigii ka bixin walo wali qurxanayaan ma badan indhoho walo aan basrahay bilisku jeclahay kolkaan baryada boqol jeer ku qaday may bogsoon nafteed waan baajiyey may bogsoon nafteed waan baajiyey barashada boqol jeer ku qaday may bogsoon nafteed waan baajiyey may bogsoon nafteed waan baajiyey
waan garta inta haddaynu heestaa kusoo dhaafno dhinacii heesahaynu mar kale ku noqonaynaa waxaa jirta hees bir dhaweyd soo baxday cabdirisaaqow afkaygow qolo ma tihid qabiil iyo reer ma tihid qof gaar kuulihi ma jiro dadkaagaa qaybsamoo qoloba qolo diidantee adigu waxaa tahay afqura adduunka iyo qaaradaa astaantaa qoom u tahay qiimaha soomaalinimo ayaa qorsiisa tahay heestaasaan soo qaban laha maxaa miil xaaji baa laxan kale waxaa qaadaa anshax ciro mursal khadra iyo ugbaad sugaantayda ka mid tahay axmedul ibraahim maxamuud baaf ayaa muusikana
samay
cabdirisaaq jaylaani aad baad u mahadsan tahay waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo waraysiga ka mida guud ahaana dhegaystayaal waxaannu idiinku dhaafaynaa heestaasi afka soomaaliga oo uu hal abuuray abwaan jaylaani maadaama oo toddobaadkan dunida oo dhan laga xusayey maalinta caalamiga ah ee afka hooyo waa sahre ciidla nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
dadkaaga qaybsamo qoloba qola diidante dadkaaga qaybsamo qoloba qola diidante adigu waxa tahay afqudha afqudha afqudha afqudha
afkaygu qaran jira tahay afkaygu qaran ba tahay afkaygu qaran jira tahay afkaygu qaran ba tahay aniga waxa tahay qudayda aniga waxa tahay qudayda aniga waxa tahay qudayda aniga waxa tahay qudayda afkaygu afkaygu afkaygu aniga waxa tahay qudayda afkaygu qaran jira tahay
jakuja qiimahaaga weeye
haajijiga quruxdaada weeye
gaarisa qaydkaaga weeye
muqdisho qoridaada weeye hagaysa qaamuskaaga weeye warama qalinkaada weeye hoosaasa qiyaastaada weeye afkaygo afkaygo afkaygo
aniga waxa tahay qudhayda